walaalow maanta abaara kowdii iyo shan iyo to muddo shan iyo toban daqiiqa ah ayaa waxaa dhacay qarax qoladii nabaddiidka ahaa ay waxay soo abaabuleen qarax smiidaanin ah gaari waxyaaba gaari waxyaabaha qarxa ay ka bu iska soo buuxiyeen ayay macnaha ay ay taargad ay macnaha uga dhigteen magaalada khaasatan meel maarat controla oo magaalada bartamaheeda ku taala controlkaas ayaa lagu celiyay gaariga wuxuuna iska dhigay gaari xamuul sida oo maaragtay sida gaarida caadiga ah xamuulka isticoo wadada isticmaalo controlka waxaa lagu qaadaa macnaha canshuura lagu qaadaa marka canshuurtii ayuu diiday inuu bixiyo sida warka ugu soo gaaray kadibna gaarigi waa isqarxiyey laba baabuur oo ciidan ah iyo baabuur kaleo wadada isticmaalaysay markii baabuurtii ciidanka aheyd ay waddadu ay ay soo galeen ayuu isqarxiyey
marka guddoomiye maxaan ka ognahay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca qaraxa uu geystay
walaala soo fiican intaa badan la xaqiijiyey cisbitaalka weyn dowdweyne waxaa la geeyey lix dhimashaa iyo lix dhaawaca cisbitaalka hilaal oo la xiriiray waxay ii sheegeen afar iyo toban ruux iyo ruux isagana dhaxda ka kala go-ay siday ii sheegeen oo meel yar iska haysta oo aada u daran adigu shan iyo tobankaas ninkaas laakiin xaalkiisa afar iyo tobanka qof waa dhaawacyo iska fudufudud oo qaarkoodna no maaragtay ay iska celcelis yihiin laakiin ninkan hadda dhakhtarka aan la xiriir dhakhaatiirta mid kamida oo ka howlgalay isbitaalka hilaal wuxuu ii sheegay nin xaaladiisa ay aada maaragtay serious u tahay inuu ku jiro dhaawaca oo hadda la keenay marka welina waxaa socda dhaawacyadii iyo meeyadkii burburaa jira oo guryaha soo gaaray oo dadku ay ku hoos jiraan welina marka waxaa socda gurmadkii weli marka hadda tira sax ah oo maaragtay haddaan kuu soo gudbi kara ma laha inkastoo weliba dhaawacyadii iyo dhimashada ay weli soo soo tarayso marka waxaad tiri gaariga qaraxa bartilmaameedku waxa uu ahaa baabuur ciidanka ay leeyihiin oo waddada maraya
ha sax ismaca shirkadda barakaad oo meesha ka dhaweyd shirkadda barakaad hormuud hormuud xasan hormuud oo meesha ka dhaweyd ayadana burburaa gaaray dhaawacyo badan oo ayagana hataa shaqaalahooda soo gaaray waa jiraan sida la ii sheegay aagaas wixii ka dhawaa oo maaragtay iyagana sida hadda kaalin shidaalaa jiray oo khasaare soo gaaray oo ilaa hadda gubanaya laguna wuxuu leeyahay sidii loo damin lahaa gurmad xag kala duwan gurmadyo kala duwan waa socdaan oo xag kasta ah hadday noqon lahayd burburka dadka ku hoos jiro sidii loo soo badbaadin lahaa hadday noqoto wixii daba oo kacay damintaysii hadday noqoto dhaawacii iyo qaadistiisii iyo nadaafad nadaafadii maaragtay waxyaabihii maaragtay sababay qaraxa uu sababay saameynta
gudoomi waa mahadsan tahay su-aasha ugu dambeysa gaariga aad tiri waxa uu ku qarxay bar control oo gawaarida canshuur looga qaado ma magaaladuu soo galaya mase magaalada waa uu ka baxayay gaariga hadda wararka sida igu soo gaareen dhanka magaaladuu ka yimid marka waa ka baxayay